bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada ugu door kulana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in dowladda soomaaliya xoogga saarayso horumarinta afka soomaaliga xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee afka hooyo wasiirka amniga qaranka oo ka qayb galay munaasabaduu xilka kula wareegaya agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya oo maanta imtixaan u furtay wakiilada ganacsiga dalka iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland iyo safiirka midooda yurub oo magaalada kismaayo ka daafuray mashruuc lagu taageerayo dadka barakacayaasha akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu weyn dahab lagu qiimeeyey hal milyan oo dolarka maraykanka oo lagu qabtay garoon ku yaalla magaalada nairobi ee waddanka kenya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa habeennimo arbacaha khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegantahay koob iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun siddeed iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso horumarinta afka soomaaliga xilli maanta uu ka qayb gelayay munaasabad lagu xusaya maalinta caalamiga ee afka hooyo
munaasabadan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka hooyo oo loo asteeyey koob iyo labaatanka bisha februari ayaa lagu qabtay xarunta akademiyadda fanka cilmiga iyo suugaanta ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaaraha xukuumadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xildhibaano qalinle iyo qoraayaal halkudhigga munaasabad oo ahayd afkaagu waa aqoonsigaaga ayaa waxaa si wadajira usoo qabanqaabiyey akademiyada goboleedka afka soomaaliga iyo akademiyadda cilmiga fanka iyo sugaanta doctor maxamed daahir afrax gudoomiyaha akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga iyo cabduqaadir xuseen maax gudoomiyaha akademiyad cilmiga fanka iyo sugaanta oo munaasabadda ka hadlaya xusay muhiimadda horumarinta afka soomaaliga iyo dhaqanku u leeyahay ummadda soomaaliyeed
mas-uulkii soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee xilkaa isbitaaray qaaday wuxuu ahaa ismaaciil amagele oo muddo keligiis laga tegey sidaas ayay ummad somaali waxay u haysaa abaal aniguna shaksiyan waxaan u hayaa abaal gaar
ummadi markay burburto waxyaabaha laga soo nooleeyo waxaa ka mid a odayaasha iiga dambayn dooneen in dhaqanka iyo afkooda xoogga la saaro dowladdu waxaan ka codsanaynaa dhaqanka iyo afka ummaddu ay leedahay soomaaliyeed way burburtay si loo soo nooleeyo xoogga ha la saaro ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso xoojinta iyo dhaqangelinta afka soomaaliga iyadoo taa laga duulayana miisaaniyada dowladda lagu daray dhaqaale lagu horumarinayo akademiyadda cilmiga fanka iyo sugaanta iyo hal milyan oo lagu dhisayo xarunta akademiyad goboleedka afka soomaaliga oo ay si wada jira u dhagax dhigeen sanadkii labakunshanyotobankii madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
annagu hadda haddii aan nahay dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo go-aankeennu waxa uu yahay inaan xoojinno luqadeenna afkaada waa in aad ku faantaa ma aha inaad ka faanto luqadda kale waa luqad aad barato ama afaad barato laakiin afka keliya waa ku gabyi karto waa afkaada kanaad ku heesi karto waa kaada sanadka miisaaniyadii akademiyada fanka cilmiga iyo suugaanta kadib wadahadalkeennii in loo kordhiyey waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah hal milyan oo dolar halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda aan hadda ku jirno oo soo ansaxiyey waxaana kuu ballan qaadayaa guddoomiye in lagu siinaayo halkii milyan madaxweyne
cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya uga mahad celiyey dadaalka ay dowladda soomaaliya ku bixinayso horumarinta afka soomaaliga isagoo u jeediyey in dibudhis lagu sameeyo tiyaatarka qaranka si fanaaniintu ay qayb uga noqdaan ilaalinta afka iyo dhaqanka soomaaliyeed kuu soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto fanaaniinta soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso maalinta caalamiga ee afka hooyo ayay qaramada midoobo aqoonsatay koob iyo labaatanka bisha februari sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii markii ay soo jeedisay hay-adda yunesko
wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayey agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka munaasabadaasi waxaa inooga qayb galay oo warbixinta warkaa inooga diyaariyay waryahana cabdishakuur cali axmed
xilwareejintu waxay ka dhacday xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka wasiir ku-xigeenka amniga xildhibaano saraakiil iyo marti sharaf kale kusimihii agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ahaana taliya ku-xigeenka hay-adda niisa cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo xilka ku wareejiyey agaasimaha cusub ee hay-adda nisa ayaa sheegay in hogaanka hay-adda ay garab taagan yihiin agaasimaha cusub hay-addan karaamadeedii iyo sharafteedii raggaan ilaaliyey in qof walba mudnaantiisa uu helo oo annagana kuula garab istaagno intaan meesha wada joogno dacaayaadka iyo waxyaabaha tirada badanna wixii cirkeele waxaa la yidhi ulma qaadi weyna marka annagu hadee awalba meesha faataxa looma imaaninaya in la ramaaneen adigana kusoo dhowow kalaabka raggaan meesha fadhiyana waxaan rajaynayaa qof walba inuu la shaqeeyo maxaa la dhihi jiray taliyaha agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya xuseen cismaan xuseen oo u mahad celiyey madaxda iyo hogaanka hay-adda nisa ayaa tilmaamay in hay-addani ay lafdhabar u tahay qaranka xoojinteedana ay ka shaqaynayaan si ku dhisan cadaalad anigu mabda-eygu waa cadyahay waxaan ku shaqeeyaa mabda cad oo ah ku isgubaysaysan cadaalad daacadnimo iyo runtii in ummadda xaqooda loo soodo waxaan ka wadaa wax kale ma ahe cid iigu imaan karta ayaan jirin aan ka sugaayo qabiil eexasho sarkaal kasta sarkaal kasta shaqada u qabtaan ku abaalmarina haddii hay-addan aysan hagaagin waddanka weligii ma hagaaga yaan been isu sheegin wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaali ayaa xilwareejinta ku dhiirageliyey taliska iyo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka doorkooda wax kabeddelka amniga dalka gaar ahaan caasimadda qaranka dhammaantiina waxaan ummadda soomaaliyeed hortooda idinku ammaanayaa shaqaadka qabateen magaalada muqdisho bilih lasoo dhaafay waa alla mahadiis taliya waxaad ogaataa hay-adda hadda maanta aad taliyaha u tahay inay hormuud u tahay xasilinta caasimadda magaalada muqdisho qorshihii loogu talagalay waxaa hormuud u ahaa
wasiirka amniga ayaa intaa ku daray in soomaaliya ay marayso wakhti wanaagsan oo xilalka lagu kala wareegayo si dimuqraadi ah soomaali haddaan nahay waxaan horumar ka gaarnay in qofka marka xil laga qaado in si sharaf u ku wareejiyo aanan wax kuweyshin ama wax hortaag laga keeni qof walba xilka laga qaado marka la gaaro wakhtigiisa ama kusima hadduu yahay xil kuu wareejiya laakiin hal caadi xumo naga ah soomaali haddaan nahay kuraasta kalama sugno marka siyaasiyiintu waxaan dhihi lahayn qofkii calfa u gelsho kuraastiisa in lagu sugo wakhtigiisuu dhammaysto aan waxyaaba kale lagu mashquulin dhaqankaas haddaan baran waxaan aaminsanaha waddanka inuu horumar gaari lahay agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uu ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso xaqiijinta amniga deegaanada xorta ka ah maleeshiyada al-shabaab iyo xoreynta meelaha yar ee haraadiga ay ku yihiin cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka
wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta imtixaan u furtay wakiilada ganacsiga ee dalka ka oo lagu qiimeynayo tayadooda waxbarasho iyo kartidooda intaba axmed cali kahaye ayaa warbixinta warkaasi noo eegaya waraysiga lagu qiimaynayo tayada wakiilada ganacsiga ee soomaaliya u dirsan doonto dalalka caalamka ee xiriirka ganacsi ay la leedahay ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho waxaana imtixaanka uu maalmo socon doono furay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka mudan maxamed cabdixayir maareeye wasiir maareeye ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha imtixaankan qiimaynta ah in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasi iyo midka ganacsi ay la leedahay dalalka caalamka ujeedkuna yahay in ganacsada soomaaliyeed ganacsigooda la hormariyo wakiilada qiimayntan ku soo baxana ay door weyn ka qaadan doonaan arrintaasi waxaan waraystay ganacsatada soomaaliyeed waxaan idhi markaad tagtaan magaalooyinka aad wax ka soo gadanaysaan ma aragtaan wakiillo ganacsi oo idii adeegaya oo meelaha dhibaatadu idinka haysato idin dhaafinaya oo eraboodka iyo dekedda markaad wax ka dhoofinaysaan idii sahlaya maadaama ayagu kaar diblomaasi haystaan ma arkin ganacsade igu yidhi waa arkay qaybsane ganacsi baan arkay ma arkin markaa kadib go-aan baan qaadannay intii aanu u arkaynay inaanay xiriir ganacsi lalahayn gudahaan soo gelinay waa soo celinay waa baabiinay intii kalena waa u yeedhnay qaarkood badankood halkan ama iska joogeen way yimaadeen kulligood markaa kadib markaanu tashi wasaaradeed iyo tashi madaxda qarankaba samaynay waxaanu go'aaminay in dib loo fiiriyo oo aqoontooda iyo fahamkooda shaqada loo diray iyo luuqadda ay ku kumanekgarayn karaan ama ku xidhiidri karaan inaannu dib u fiirino ayaanu go'aansannay dib u fiirintaasoo laba casho soconaysa weeye maanta itixaankii qoraalka ahaa weeye berrina itixaankii oralka ahaa weeye wasaaraddu ka dhacaya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa sheegay in markii wasaaraddu qiimaysay sababta wakiilada hore qaar badan oo ka mid ah ay u gudan waayeen waajibkii loo igmaday ay soo baxday cabasho badan oo u baahan in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo ganacsigu ay isa kaashadaan arrintaana si dhaqso ah loo fulin doono cabashada ugu badan ee aan arkay weeye waayo waxay leeyihiin ambasadorku isagaa shaqadayadii haystaa shaqadii ganacsigu haya horta adduunku sidiisaba maanta ganacsigu ka shaqeeya madaxweynayaashaa ka shaqeeya ambasador isagaa ka shaqeeya laakiin wakiil ganacsigu focal pointigii u xil saarnaa waaye ninkii brofeshinaalka u ahaa weeye sida uu wax u soo jiidanayo ama badeecadda soomaaliya u gadayo qofkii u ahaa aqoonta u lahaa weeye marka way jiraan ambasadariska qaarkood oo fiisaha u soo saari waaya oo ku dhiba si aanu u imaanoo maragtay soomaalida midba midbuu iska riixaya aanu u imaan marka hadda wadahadalna waa kala leenahay mana ka yeeli doono sababtoo ah dowladdu waa hay-ado dowladeedoo iskabaya oo midba shaqo leedahay marka shaqada diblomaasiyadda ambasadorku markuu hayo ta ganacsigana inuu nala hayo oo dalka isagaa mishanka meeshaa jooga madaxu ah uu gado raalli baan ka nahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka ayaa dadaal xooggan ugu jirta horumarinta ganacsiga dalka iyo sidii ganacsatada dalku adduunka ugu iibgeyn lahaayeen wax soo saarka dalka iyadoo dowladda dhexe ee federaalka ay ka caawinayso sida hogaanka sare ee wasaaraddu uu xaqiijiyey axmed calikaahiiyo warbaahinta qaranka muqdisho mahadsaned axmed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya ayaa magaalada kismaayo ku daafuray mashruuc lagu taageerayo sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ee deegaanada jubbaland aadan maxamed salaad ayaa warbixinta warkan ka soo diray kismaayo
munaasabaddan oo ay ahayd daahfurka mashruuca taageeridda isdhexgalka iyo sidoo kale xalwaaro uhelidda bulshada barakacayaasha ahi ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa si rasmi ahi maanta u dahfuray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere iyo sidoo kale ku-xigeenka safiirka midowda ah yurub ee soomaaliya waxaana mashruucan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan iyo degmooyinka qaar ee xorta ahi ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ku badan yihiin dadka ugu horeyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka soo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish
brojektigaanu runtii mid qaymale weeye jubbaland anfacaya mana ahan markii ugu horreysay horey baanu diskashan hay-adaha uga samaynay waxaan isleeyahay barnaamij waxbarashada boqolkiiba toddobaatan ka anfici doona weeye soddonna good gobaransiga wuu ka anfici doonaa wixii markii naloo daahfurana insha allah wasiiradii wasiirkii balaankuna waa joogaa wasiirka waxbarashaduna waa joogaan sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey faahfaahinna ka bixiyey mashruucan iyo waxa uu ku saabsan yahay madaxa mashaariicda hay-adda n r c waxaana uu sheegay Key activities of the Jubaland Cons- uh, Solutions Consortium is to support education activities. We'll have construction of classrooms, we have uh, payment of teacher incentives, and provision of scholastic material.
waxyaabaha ugu waaweyn ee mashruucan uu samayn doono mise laga faa'iidi doono waxaa weeyaan waa waxbarashada waxaa ku jira qaybo badan oo muxuu ahaa tababar la siinayo macallimiinta een qalabkii ardayda ku shaqaysan lahaa xirfadaha ay ku soo saaran lahaayeen iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan waxbarashada ayaa aan ka faa'iidi doonaa baa la yidhahdaa ku-xigeenka safiirka midowda yurub ee soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland amniga ka jira deegaanada jubbaland oo haddii aanu jirin mashaariicda nuucan oo kale aan laga hergelin lahayn deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo Township of this very important uh, uh, event, of this very important project. And I am uh, delighted also to be here together with the Vice President and his cabinet because it shows the importance that. Uh, ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xiray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere
waxaan aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa aan rabaa inaan halkan aan maanta ka caddeeyo mashaariicda berigii hore waa la keenay waa dhammaadeen waa la keenay waa la fuliyey waa la keenay dabagalkeennaan yaraa hay-adaha maanta mashruucaan qaatay waxaad ogaataan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda qorshaynta iyo anigoo korka sii jooga waa laydin koobinayaa itus taabsii waay itus ay taabsii maxaad ku qabateen intaad geliseen maxaad suubiseen waa la isweydiinaya
aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
allaha u naxariistay waxaa maanta deegaanka gidheesh ee duleedka magaalada cadaado lagu aasay nabadoon axmed diiriye cali oo muqdisho ku geeriyooday ka hor intaan loo qaadin meydkiisa deegaanka gidheesh waxaa salaada janaasada lagula dukaday masaajidka weyn ee isbaahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre sida u dhacay aaska allaha u naxariistee nabadoon axmed diiriye cali waxaa magaalada cadaado inooga soo diray wariyaheenna cabdi xasan rooble awowe
marxuum nabadoon axmed diiriye cali oo ka mid ahaa golaha nabadoonnada soomaaliyeed oo habeen ka hor ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa maanta lagu aasay deegaanka gidhays oo hoos taga magaalada cadaado aaska marxuum nabadoon axmed diiriye cali ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geellixaaf madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir iyo mas-uuliyiin ka socday labada gole ee dowladda federaalka ah sidoo kale waxaa ka qayb galay kumanaan dadweyne ah madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka tacsiiyey geerida marxuum nabadoon axmed diiriye cali dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan yaali mar weyn maanta aad iyo aad baan maaragtay waxaan wadnaa arrintii ilaahyeele oo ah meydkii xaaji axmed diiriye ilaahay ha u naxariistay way ka duwan tahay imaanshahayagii hore oo aan iska faraxsanayn tani waa mid tiiraanya leh ilaahay baa maaragtay oobsaday gacan bani aadamna kuma dhiman ee ilaahay baa maaragtay malakumuudkiisii u keenay ilaahay naxariista jannaha ka siiyo kulligayana ilaahay ha naga samirsiiyo dhammaanteen gaar ahaan caa'iladdii uu ka dhintay iyo dadkeenna oo dhan soomaali oo dhan oday buu ahaa dadkoo dhan u dhexeeya oo taariikh leh haddii taariikhi jirto soomaaliya dadka taariikhda lagu jira xaaji axmed diiriye saas daraaddeed ayaan gurmadka ugu nimid oo u soo raacnay aaskiisii aaskaa isugu tagno una ducayno dhammaanteen faatixada u marno ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sibriya ayaa isaguna ka tacsiiyey geerida marxuum nabadoon axmed diiriye cali
waxaan rabaa anoo ku hadlaaya magaca wasiiradan wafdigan dowladda inaan kulligayo tacsidayada iyo ducadayada aan ku darno marxuumka axmed deeriye ilaahay khabrigiisa ha u waasiciyo intayada ka dambaysana ilaahay nama fidneeyo wafdigan jamaacadan waa dadkii dowladda federaalka ka socday iyaguna intaasoo tacsiya iyo intaasoo mahadnaqa soo dhowaynta iyo abaabulka ayaa iyaguna idiin soo gudbinayaan
maanta isugu nimid inaan ka qayb galno duugtii caaqil nabdoon axmed diiri cali oo runtii taariikhda soomaaliyeed nin maaragtay ku leh taariikh weyn ahaa ayaan tacsidiisa isugu nimid magaaladan gadhays oo maanta ayaan ku duugnay adkii badnaa ee uu sameeyey iyo islaaxii baynanaas oo in muddaha ka soo shaqaynayaan maanta mirihiisa ilaahay subxaana wa tacaala inuu gurto ayaan maaragtay rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbalo allaha naxariistee nabadoon axmed diiriye cali ayaa muddo dheer waxa uu ka mid ahaa golaha dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ahaa toddobaatan iyo lix sano jir markii uu dhimanayey wuxuuna ifka uga tegey konton iyo laba qof oo uu aabbe u ahaa iyo dhowr xaas cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaadow
halka warkaas aad kala socotaan dhegaystayaal waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dahab lagu qiimeeyo hal milyan oo dollarka maraykanka ayaa lagu qabtay garoon ku yaala magaalada nairobi ee waddanka kenya ninka lagu qabtay dahabka ayaa u dhashay waddanka tanzaniya ayaa lagu xiray dalka kenya ka hor inta uusan raacin diyaarad kusii jeeday magaalada dubay ninkan ayaa waxaa lagu qabtay dahab lagu qiimeeyey hal milyan oo dollar ninkan tanzaniyaanka oo afartan iyo lix jir ah ayaa markii la xiray waxa uu siday soddon iyo laba kiilo oo dahabka qaaliga ah ciidamada ammaanka dalka kenya ayaa ninkan ku qabtay garoonka caalamiga ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi laamaha dowladda ayaa sheegaya in tallaabadan ay qaadeen kadib markii ay heleen macluumaad ku saabsan in ninkan uu sida dahabkaasi sida uu qoray wargeeska the standard ninkan ayaa waxa uu ka yimid deegaanka masani isagoo soo maray kilimijara booliiska waddanka kenya ayaa wada baaritaan dheer oo la xiriira sida ninkan dahabkan iyo halka uu ka keenay iyo sida uu ku yimid garoonka jomo kenyatta warkii oo aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inaga intaa inta warkaan warkaa ku kulmi doono dhammaanteen oo isku duwan waxaan kaga tegan nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu